Dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa la soo gaarsiiyay qalabka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada Jubbaland. Hay'adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaysa Wasaaradda Haweenka Jubbaland ayaa qalabkan ugu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool degmada Kismaayo. Qalabkan waxaa ka faa'iidaystay 550 qof oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba. Qalabka la soo gaarsiiyay ayaa ka kooban kuraasta dadka baahiyaha gaarka qaba ee loo yaqaan wheelchair-ka, biraha socodka, iyo agabka dadka aragga la'. Guddoomiyaha Naafada Qaranka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdulle Jaamac ayaa ka warbixiyay qalabkan.
runtii guul weyn weeye shan boqol iyo konton qof oo naafaa oo magaalada kismaayo joogta in maanta ay heleen qalabkii ay u baahnaayeen oo ka caawinayay dhaqdhaqaaqooda iyo maaragtay eh, inay danahooda qabsadaan Eh, waa guul weyn waxaanan uga mahad celinaynaa eh, hay-adda eh, king salman eh, sacuudi carabiya iyo u n d b oo runtii deeqdan eh, inoo keenay inoogu deeqay Eh, sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo eh, wasiirka wasaaradda eh, haweenka iyo horumarinta qoyska cadan ismaaciil oo runtii qayb weyn ka qaadatay isku dubaridkii iyo abaabulkii iyo qaybintii oo ma saddexda maalmoodba goobjoog ka ahayd Eh, runtii hay-adda naafada qaranka eh, oo isku dubaridka iyo abaabulka iyo keenidda qayb weyn ka qaadatay waxaa sharaf weyn u ah in eh, magaalada kismaayo ay tahay magaaladii u dambeysay afar magaalaha marka hore loogu talagalay si tijaaba in qalabkan loo geeyo waxaa markii ugu horreysay laga qaybiyey baydhabo haddana waxaa laga qaybiyey eh, dhuusamareeb haddana waxaa laga qaybiyey muqdisho haddana waxaan kusoo gebagabaynay maanta kismaayo marka sharaf weyn ayay noo tahay iyo guul inaan intaasoo qof oo soomaali ah oo markii la isku daro dhowr kun oo qof gaaraya inaan qalabkaa gaarsiino